mas-uul ka tirsan xisbiga wadani somalilan ayaa ka jawaabay hadal uu ujeediyey taliyaha ciidanka milatariga somalilan wuxuuna mas-uulkaasi uu hadalkaasi ku tilmaamay mid halis ku ah wadajirka ummadda iyaga oo ugu baaqay madaxweynaha somalilan inuu mowqif cad ka istaago hadalka taliyaha goordhow waxaad maqli doontaan mowqifka mas-uulka ka tirsan xisbiga wadani balse marka hore aan wada dhageysanno hadalka uu shalay taliyaha ciidamada somalilan sareeya gaas nuur ismaaciil taani uu kaga hadlay ciidamo la sheegay inay ka goosteen somalilan oo ay ku biireen puntland
weli intaa ay joogeen wax hawla waa howlgallada ka socda waddanka waxba kamay fulin xataa tii doorashooyinkii wax nafla kamay qaban uun halkooga un baynu ku masruufanay ciidankii ma raacin badayaa laakiin waxaa tegay saraakiishii hogaaminaysay waxaa halkaa ka muuqatay muddaday nala joogeen ba khayaamo un inay ku socdeen ninku haddaanu waajibkii fulin karayn inuu lacag qaata maaha inuu sii joogana maaha waxaan leeyahay waan la saayiray intaasoo dhan baanu ku eegana waan la saayiray kuwaa tegaya kuwa kalaba muma baahna qaranku inay iska tagaan baa wanaagsan waana ku faraxsanaa inay iska tageen maxaa yeele waxay qarankooga waxaan qarashahay in ugula fadhiyaan ma jiro lacag bilaasha oo dad oo cashuurta dadka laga waruriyaya oo ay bilaash ku qaataan ayaa ayuunbay qaataan waxay noogu waxa nooga soo noqday inoo fuliyaana ma jiro marka dadka caynkaasoo kale inay ka tagaan oo markii horeba odayaal yidhaaheen noo qarameeya dee laguma sii jiri karo qofku hadduu wanaagun ku joogayo dee waan qaadan karnaa laakiin qofki oo dhiiroog dhiigroor kugu ridaya oo kharash kaa qaadanaya haddana hadduu wax kale ku daro adeer wax la qaadan kara ma aha meelahay tegayaanna somaliland baa uga nafaqo badan
taliyaha ciidamada somalilan sareeya gaas nuux ismaaciil taaniih oo isagu hadlayay ayuu kaasi ahaa halkaasi aad ka dhegeysanayseena waa washington
haddaba sidii aynu hore idinku sheegnayba sarkaal ka tirsan xisbiga mucaaradka ah ee waddaniga somalilan ayaa ka hadlay hadalka taliyaha ciidamada somalilan warbixin amuurtaasi ku saabsanna waxaa magaalada hargeysa nooga soo diray wariyaha v o ada khadar maxamed cakule xogayaha guud ee xisbiga mucaaridka ee waddani khadar xuseen cabdi oo la hadlay warbaahinta ayaa ugu baaqay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi in uu mowqif cad iska taago arrimaha uu ka hadlay taliyaha guud ee ciidamada militariga somalilan nuux ismaaciil taani xogayaha ayaa si gaara u soo qaatay arrimaha ciidamada oo uu sheegay inaanay ahayn arrimo siyaasadeed hase yeeshee sida uu taliyuhu uga hadlay buu yidhi ay tahay arrin u baahan in madaxweynuhu uu tallaabo ka qaado ama uu caddeeyaynu ku raacsan yahay arrintaasi sidii qof kastoo reer somalilanba qalbijabka ugu noqotay ayay qalbi jab noogu ahayd wax la filayeyna may xaqiiqatan ahayn taliyihii ciidanka qaranka oo intuu soo fadhiisto ciidamadiisii isaga uu ciidamada ahaa isaga u shaqaynayey isagao ahayd inuu ka shaqaysiiyo intuu soo fadhiistay inuu yidhahdo shan iyo labaatan sannadood wax shaqa ah maxaan ku dhahdaa may qabanoo lacag unbay iska qaadanayeen ha iska tagaan uu yidhaahdo runtii arrintaasi arrin ciidanka somalilan ceeb ku ah weeye dowladnimadii somalilan ceeb ku ah weeye dadkanuu leeyahay tegidoodaanu ku faraxsannay halku u diraya ay tegayaan cid garanaysaa ma jirto waayo dadkan waa dad reer somalilan waa dad somalilan u dhashay cashuur iyo mushaahar hadday qaadanayeenna waa wixii somalilan ay ka qaadanayeen ay somaali askar ku ahaayeen weeye marka askarigu isagu howlgelin kari waayey inuu yidhaahdo maalinta uu tegey maxaan ku dhahdaa wuxuu doonaba ha ka tage inuu idhaahdo tegistoodaanu ku faraxsannahay waxay muujinaysaa inay jirto siyaasad qarsoon oo aad mooddo in dadka reer somalilan si ogaana loogu kala qaybinayo laakiin way iska soo bixi doontaa haddii la yirahdo insha alla waa arrin ciidan xogay khadar arrin siyaasiya maaha idinku wax xidhiidha ma samaysee maxaase qabtaan in labada dhinac marka la eego isku waafaqsay madaxweynuhu inuu kula socday iyo inaanu kula socon isagaa laga sugayaa inuu caddeeyo madaxweynahana laga sugayaa shacabka reer somalilan oo dham waxay u dhegtaageen madaxweynuhu tallaabo nooceeye buu qaadi doonaa dareenku aad buu u kacsan yahay iyo kasoo horjeedka arrintaasi dadku sida ay u dhibsadeen aad bay aad iyo aad bay u sarraysaa waxa ugu weynee arrintaasi inay sarrayso sababtoo ahina waxa weeye waa wax cad oo aad mooddo in dadka reer somalilan lagu qaybinayo marka haddii xataa ciidamada ka baxay waxay ahayd ciidamadu dee shuruuc iyo nidaam bay leeyihin qofka ciidamada dembi ka gal laakiintiise waa tagtee nabadgelyo waan ku faraxsanay inaad tagto dee ninkii muu tegina baranoo somalilanna buu jooga meel alyaale meelu tegey markaa dee baranna way la tagtay macnaheedu weeye ninkii baran buu joogaa xeradiisii buu joogaa calankii ayuunbaa isbedelay marka ma wuxuu ku faraxsan yahay isbedelka calanka oo in calankii somalilan intoo la dejiyey meeshii calan kale la saaro waxa uu ku faraxsan yahay mataasa ninkii dayntu tegey garowa muu tegin muqdishona muu tegin dhulkiisii buu joogaa waa nin reer somalilan oo somalilan eh, maxaan ku dhahdaa u dhashay baranna waa dhul somalilan bay ku taallaa waa arrin ay u baahan tahay inuu madaxweynuhu tallaabo deg dega uu ka qaado oo maxaan ku dhahdaay uu mowqifka inaanu kula soconin uu maxaan ku dhahdaay galo sidoo kale waxaa muhiima arrimaha ciidanka inaan la siyaasadaynin wasaarad gaashaandhig baa jirta waxyaabaha siyaasiga ah ee la ta- ku tacalluqa arrimaha noocana waxaa hidinaya inay ka hadasho eh, wasaaradda iyo, eh, gaashaan- gaashaandhigu ciidamadan hadlaya waa dhaqan inagu cusub waa waa waa nidaam aan dowladaheenii kan ka horreeyey jirin marka runtii waxaynu u baahan nahay inuu inuu caqligu shaqeeyo oo dowladnimadu shaqayso dambeyn xoog haye een, arrinta caare waan waan bay socotay ee, guddi baa ku jirtay salaadiin iyo madaxdhaqameed leh Een, ciiddii een, intaanu madaxweynuhu xadka tegin waxaa een, warku inagu soo gaadhay inay madaxweynuhu soo noqodkiisa sugayaan si madaxdhaqameed hadasha sheegeen Een, ee, taa maxaad u aragtaan idinka xusbi ahaan arrintaa anagu nabad baanu ku ogeyn guddidaas iyo nimanka odayaasha ah ee akhyaarta ahi eh, maxaan ku dhahdaa ninkaa way u tegeen caare En, em, siday sheegeen nabad bay nabad bay ka sideen madaxweynihii bay sugayeen waxaa laga doonayaa madaxweynuhu arrintaasina xalka keliya leedahay waa nabad xal aan nabad lahayn oo ay leedahay eh, maxaan ku dhahdaa ma jirto odayaashaasina way u dib jireen wakhtigoodii bay u lumiyeen wadajirka iyo midnimada somalilan bay doonayeen dad wanaag iyo sulux iyo wixii maxaan ku dhahdaa eh, islaamnimada iyo somalilannimaduba jeclayd ka shaqaynaya ay ahaayeen waxaan qabaa arrintaasi in weli madaxweynaha aan laga quusanine eh, eh, madaxweynaha maxaan ku dhahdaa laga warsugo nabadda iyo wadajirka somalilanna laga shaqeeyo khadar maxamed cakuule v o a hargeysa waa tahay qadar aad buu u mahadsan yahay dhegaystayaal waxaa naga xusuusin ah inaan isku daynay inaan la xiriirno dhinaca puntland iyo xubnaha la sheegay inay ka goosteen dhinaca somalilan balse ilaa iyo haatan nooma suuro gelin markaan helno oo inoo suurowdana waxaad ku maqli doontaan idaacadaha iyaga soo socda